ciidankaas sida gaarka u tababaran ee danam oo kaashanaya howlgalka africom waxa ay saacadihii ugu dambeeyey howlgallo ciriya dhul ah ka fuliyeen deegaano ka tirsan jubbooyinka kuwaas oo khasaare xoogle loogu geystay al-shabaab howlgalladu aada iyo aad bay maaragtay toddobaadyadii lasoo dhaafay u badnaayeen marka waxawey laba qayboodba muxuu ahay ka koobnaayeen qayb lugtaa oo maaragtay muxuu ahay dhulkaa iyo qayb hawada labadaa muxuuah howlgallo way isbarbar socdeen marka xaaladda guudna waxa weeyaan deecadoodan baa lagula dagaalamaya howlgalladaas ujeedaduna waxa weeyaan in ummadda soomaaliyeed laga qabta nimanka taliyaha ururka afraad ee darab ee xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanla dhexe xasan maxamed ciraaq ayaa radio muqdisho u sheegay in duqeynta lagu bartilmaameedsaday saldhigyo muhiim ah oo ay ku sugnaayeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab halkaas oo khasaare xoog leh uu kasoo gaaray kooxda
runtii waxa wey howlgallada xagga hawada ka dhacay xalay way dhaceen habeen horay dhaceen toddobaadkan oo dhan muxuaha duqeymahaas way socdeen marka meelaha ay ka kala dhaceenna waxaa kamid a oo goobta muxua ugu weyne nimanka inta badan muxua khasaaraha badan uu ka gaadhay waxa weeyaan muxua lagta caanoole meel la yidhaahdo oo muxuu ahay degmada badhaadhe hoostata iyada laftirkeedu marka lagtaas caanoole bays weyn oo ay ku lahaayeen ay muddooyinkan isku uruursanyihi isku uruursanayeen kadibna ciidamadu xogta rasmigaabay heleen marka waxa weeyaan muxuu aha dagaal xagga hawadaabaa lagu qaaday dhib fara badan baa halkaa kasoo gaaray nimankaas muxua cadowga waana la baabi'iyey guud ahaana waxaa la dhihi karaa bayskii halkaa ku yaalay muxuuha wax muxua kala carara iyo wax dhintiya wax dhaawacmay intaan bay noqdeen khasaaraha maxaad ku qiyaasteen marka xog ma ka hesheen inta khasaare ah oo meesha ka dhacay ilaa hadda xogta waanu ku guda jiraa waanu uruurinaynaa laakiin wararka hordhaca ee na soo gaarhaya waxawey inuu khasaaro badan uu nimanka soo gaadhay intaa weeyaan taliyaha oo aan weydiiyey suurtagalnimada in duqeymahaasi ay dad shacaba wax ku noqdeen ayaa yidhi
taas waxa weeyaan maaragtay qorshaha la diyaariyey waxa weeyaan qorsho muxuu ahay la hubo oo cad buu ahaa marka ummadda soomaaliyeed runtii bayska ay muxuu aha cadowga halkaa ku lahaayeen maaragtay wax shacab oo ka agdhawaayo ma jirin iyadaa markii hore dadka muxuu ahaay ka fogeeyey oo dadka iyadaa muxuuaha iska kala cayriyey marka taasina waxay keentay in muxuuha ay suurto gasho in nimankaasi muxuuha si dhab ah oo waxaweye taxadarle muxuuaha looga howlgalay dhanka kale ciidanka sida gaarka u tababaran ee danab waxa ay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay fuliyeen howlgallo dhulka ah oo ka dhacay deegaano kala duwan oo ka tirsan jubbooyinka kuwaas oo khasaare loogu geystay al-shabaab sida uu ii sheegay taliyaha ururka afraad ee darab ee xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanla dhexe xasan maxamed ciraaq islamarkaana ay sii daayeen maxaabiis u xirnaa kooxda
runtii waxa weeyaan maaragtay ciidamada sida gaarka ee u tababaran ee danab muxuu ahaa dhulka ay tageen oo ay ka howlgaleen waxaa kamid a waxa weeyaan magaalada buulaxaati la yidhaahdo waxawey degmada badhaadhe hoos tagta iyo waxa weeyaan beer xaani meesha la yidhahdo kanjaroon waxa weeyaan la helay meesha la haadweyne dhulkaas oo dhan ciidamadu way soo maaragtay muxua nadiifiyeen runtii waxa wey meelaha iska horimaadku ka dhacayna waxa weeyaan magaalada buulaxaaji iyo muxuuaha magaalada la yidhaahdo kanjaroon runtii dagaal baa halkaa ka dhacay ciidamadu si guul ay ku jirtay halkaa nimanka uga kala caydhiyeen wax khasaaro ahoo ciidanka muxuaha danab ee sida gaarkaa u tababaran oo soo gaadhayna ma jiro
waayahay marka iyaga maxaa khasaaraha soo gaaray hadday ciidanku waxba soo gaarin waxaan is leenahay anagu runtii markaanu magaalada weerarayno waxa weeyaan muxuuha nimankani maaragtay awood ay isku difaacaan ma laha way kala cararayaan ciidamadu marka markay magaalada ay soo weeraraan oo ay galaan runtii waxa weeyaan meesha wixii ma garanaysaa ay ishortaaga way jeedhayaan marka awood ay hadda ciidamada muxuuha isku hortaagaan ma laha annaga marka waxa weeyaan ummad soomaaliyeed oo stationka magaalada buulaxaaji ku xidhxidhan baanu sii daynay oo runtii ay halkaa muxuha in badan ku dhibaateynayeen weliya ma garanaysaa ayaga muxua kamid ahaayo meesha ku xidhanna waanu qabanay oo shabaabka meesha ugu xidhnaa isla shabaabkana ka tirsanaa runtii waxa weeyaan maaragtay markaanu magaalada galaynay bay xoogaa xabadaa soo rideen markiina way kala carareen
al-shabaab ayaa sanadkii dhammaaday ee laba kun sagaal iyo toban waxay wajaheen weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee ebed lagu bartilmaameedsado horjoogayaashooda iyo saldhigyada muhiimka ah ee ay kooxdu ku leedahay deegaano badan oo ka tirsan dhulka ay ku sugan yihiin waxayna sanadkan mar kale wajahayaan weeraro cirka iyo dhulka ah oo kaga imaanaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa africom ee maraykanka oo sanadkii lasoo dhaafay oo keliya fuliyey in ka badan konton duqaymood oo kooxda dhabarka jebiyey waxaana la isweydiinayaa haddii ay sii socdaan weeraradan cirka iyo dhulka ah ee lagu bartilmaameedsanayo horjoogayaasha iyo xarumaha muhiimka ah ee kooxda al-shabaab suurtagalnimada in ay sii jiri karaan al-shabaab iyo in kale